dhegeystayaal ka dhawaada xubintii ganacsiga ee raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo xubinta ganacsiga wayboongeeka ka qaada doona sicirka maciishadiiyo guutuldaruuriga magaalada baydhabo way la shalsiisaday iyo dhiniyo sarafka magaalada baydhabo geeka beeso way la qobdaan waan la kabyahay markale kulanta fahel dhegeystayaal ka dhawaada xubintii ganacsiga ankoreynta haddaanu ku bilaano dhiniyo sicirka maciishadiiyo guutuldaruuriga magaalada baydhabo way la shalsiisaday unoona waraysi kuulaweelinka kumid ee ganacsada magaalada baydhabo
sokorta ada soddon iyo siddeed doolar ala gadahay loorsha haafka tumili doolar ibar ala gadahay bariiska tumi afar doolar ala gadaa iyo loorshay labaati isii doolaru burkweyb waa loorshay labaati lama doolar ibar labaati isidi la gadaa marka saliida labaatan doolar ibar ala gadohay saasa halka iyo ana boorada nooyaa shirkadiisa meeshaasi saatangi
aana boorada ayb waa nuuraada tum i kow doolaru helwaada tum ilama doolar i baru ayb waa kansi iyo tum ilama doolaru sadaashi shilin yoon iyo nan aan yayar oo aanoo kale ana afar doolar i bar shan doolar sala gadayoon sagaal boqol garaamka inaga aanada ku naqnay mibaa hanjida iyo nanaada qeybo iyo shir duunyana meeshasi saaytan hanjada ayb waa labaad sidi ku hala gada daandeyta tankale hanji garada way boo konton ku hala gadaa marka nana aga kiilay soddon ku hala gadaa ay boo kambaragbarega konton shan ku hala gadaa salinga gado ay suuqa saalshay buskudka baragbarag iyo awooladkana meeshasi saaytan awooladka toban doolar i bara la gadaa baragbarega buskudka li doolar la gadaa marka kan kale oo ayaalka musawarnasuuni todoba doolar li doolar i bara la gadaa saaso
batriyaalka yaryar iyo waweyn iyona meeshasi saaytan batriyaalka waweynka ayb waa afar doolar ibar iyo dirsisho lagadaa la gadaa yaryarkana labaati lama doolar saasa len gadaa labaati lama kun tooshashkana meelashalsihayoon tooshashka aan jawjawka sidii doolar la gadaa aan kale oo ayb waa walaa uweyn ahaano afar ibaru ahaano li doolaru saashaleeyey dhinig iyo masaasada meeyo masaasada dirsinja sii doolar i bara la gadaa ilaanka ayb waa kan lama doolar la gadaa kan matuutiga kan kale konto ishan kuwa la gadaa haye buwaagtana meeshaasi saasaan nooyaa shagadiisa buwaagta ayb waa liidun baala way la gadaa yihiin ada liidun kun amala la gadaa kan boqol baalagana sagaal ishan kun amala la gadaa afartan baalaga afartan ishan kun afartan kuma la gadaa saasa shiliyo shaambadana meesha saasaan shaambada wayb waa tan oo emeronto dersinshe sii doolar ibar sagaal doolar sa la gadaa tan kale wayb waa maarna gagaabtan dersinshe sii doolar la gadaa saasa saalkii abowsooduda oo kale tanteen ku muuqteen dowsooduda shan doolar ibara la gadaa dersinshe kooladiyeeshka hal doolaru
ganacsiga inta badan intasiinku way ganacsiga tuulooyinkan inku ay tuulooyinkan walaa ku laadana kuleelaha isku jaraha saasatahe mashaakal magorno wal riyoha ruugni leh
marka inta badan muqdisho alaabta ku sheenadaasa amara ku sheenadaan haa amranin kuwa ganacsiga ta sendar ganacsiga ta dhadhahaad uga boobini
saas oo kale waliban waraysi lawaana xukumada sarafyaalka magaalada baydhabo cusoonin korbi beesada nooca shirgadiisa waa in la qobadayan waan la kabiyahaye odor wali waaye laba milyan saddexla milyan iyo afar boqol gobashadiis bixintiisa la milyan afar boqol iyo toban
boqolka riyaalka boqolka riyaalka sacuudiga labaatan shan doolar gobashadiis ama afar ama shan boqol iyo sideetan kun iyo odoo heerka bixinteedaata lix boqol mise labaatan iyo shan doolar ibar boqolka birka oo ka boqolka birka oo etoobiya wayba gobashadiis sideetan iyo shan kun bixintiisna sagaalan kun kan kenyamaneedana kenyimaneeda waybu ahaa lama boqol iyo toban kun lama boqol iyo labaatan kun gobashada wali waa lama boqol beentan lama boqol iyo labaatan dhugunsuriyaa walibantanen ka hubantay ganacsiga raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo hubanta ganacsigan walibantaasiin ku jeediyaana ee faysal dhaayo xuseen